magaalada balcad waxa ay noqotay goobta ugu badan ee loo dalxiis tago oo martigelisa dalxiisayaal ka yimaada magaalada muqdisho iyo deegaanada ku xiran qaar ka mid ah fanaaniinta magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiin xildhibaano ayaa magaalada balcad u taga inay u dalxiis tagaan kuna soo qaataan maalintooda wanaagsan dalxiisayaasha oo ku sugan beer ka mid ah beeraha ugu quruxda badan ee loo dalxiis taga ee magaalada balcad ayaa warbaahinta uga waramaya waxa ay kaga dhigan tahay inay helaan deegaan cagaaran oo ay usoo dalxiis tagaan jimco walba waxaan ku seexanayna berri aan balcad aadno laakiin sanqaadka maalinta ilaahay qoray dhacdaa saraakiil badan oo saaxiibadeeya haddii ilaahay ku idmahayo agaasimo soodana waa tanaa allah barakeeyo saaxiibo kaloo fara badanaa nala socda waa la badan yahay lama kala harin anugu maanta makrofoonkii muqdisho yaalla waa soo dhigay kii balcad yaallaan qaadaha irdoogan ku dhexeesaa saan hool qallayla oon doogba la aragon indhaha u ronin ugu dhexeesaay meel biyo leh oo cagaar leh aniga haleygeeyaan anigu sideeda bannaan herbaadiyaan aan dhaqanka waa jecla waxaan adigu mahad celinaynaa dadkii ilaahay ka sokow nabadan curiyey oo ugu horeeyo guddoomiyaha degmada saaxiibkay guddoomiyaha qaasim furdug cabdulaahi wadna waa maasan tahay saraakiisha iyo amniga meeshaan ka shaqeeyey ku dadaalay amni ka dhigay kana dambeeyey dadka qurbaha ka yimid iyo kuwa dalka jooga intuba inay kusoo dhiiradaan oo kusoo dalxiisaan oo galabgaabkii inta ayar layska soo baxo in meeshaan moos iyo cambo iyo cambuulo iyo haddii ilaah kuunya maxog lagu cuno ragga ka dambeeyana waa u mahad celinaynah allah barakeeyaan leenahay adna waad na soo dhaweysay malaa'igtu ha ku soo dhaweyso waxaan rajayhaynaa marar kaloo badan inaad timaadaan maanta sidaan kasii qurux badan xoogaa soo dhaweynta maanta galabgalab baa ka muuqda umaleha raaligelin ayaan siinayna maalin kale iyo madal qurux badan meeshaan hadda waxaa waa beledka afkiis beerihii saxda oo saxda ah inaa idinka inaan dhegeyhaynaa xoole idiin qalno subax noo timaadaan ilaa haween nala seexataan aad geedgeed iyo meelmeel aad u tagtaan aad soo aragtaan aad ku soo baashaashaan aad ku raaxaystaan aad idin balqaadina mar kale duulaa idmo balcad waa deegaankiini waa magaaladiini mar walba ku soo dhawaada marti ka mid tihiin
horta anaga waxaan nahay adeegayaal bulshaan nahay ismaaciil hadduu fanaan yahay oo bulshadii uu heesaayo annagana adeegayaal bulshaan nahay canshuuraan aruurnaa maalinta jimcaha keliya nasanaa maantana waxaa waaye canshuur badan soo saarteen waxaan ka arkay laami nadiif aan soo maray aad iyo aad laamiyas canshuurta haa ku soco canshuur leh waay canshuurta haddii la bixiyo laami kasta nadiif waay lacagtaan ka qaadna canshuurtaas ku dhisna amnigana waxaa waaye canshuurtaas naftirkeeda amnigii lagu lagu sugay waxaan rajeeynaa insha allah amnigana inuu sidan kasii hagaagi doono waxaan joognaa waqti runtii aan dhihi karno meesha ugu wanaagsaneed aad joogtaan bulshada reer balcad iyo maamulka reer balcadba waan salaamayaa waxaa leeyahay waa ku mahadsantihiin casuumaadda aad noo samayseen bismillahi raxmaan raxiim waxaa maanta soo dalxiis tagnay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe degmada balcad sida dhammaan soomaalida ogtahay waa mid ka mid a magaalooyinka ugu quruxda badan dhulka soomaalida biryahan innaa caalamka waxaa kusoo jeediyey saaxiibka cabdullaahi shuuriye oo muuqaalo qurux badan maalin kasta kasoo duubo aniga hadalkasuma fiicnin waa laga fiicay afmaalkiyaa joogo marka magaaladaani sidoo kale waxay cajiib ay ku noqotay amniga dhanka amniga oo magaalada hareeraheeda iyo wadada dheer isku xirto magaalada muqdisho iyo balcad ay amni tahay qof kastana uu imaan karo wuxuu doono ha ahaado amba xil ha aayo amba shacab ha ahaado marka ani magaalada marti kama ihi halkii sano u dambeeya waxaa ka shaqaynaya magaaladan waxaa ka maqanaya muddo ku dhow lix bil marka aada ugu faraxsana inaan maanta imaado waxaa ka muuqda isbedel aad u qurux badan sidoo kale waxaa xaadir ku ah goobtan agaasimaha waaxda dalxiiska degmada balcad cabdulaahi shuuriye isagana waxaan ka waraysan doonaa siday u soo dhoweeyaan dalxiisyaalka ka yimaada magaalada muqdisho waxaan aad ugu faraxsannahay inaan beeraha balcad ku soo dhoweyno saaxiibo qaali nugu ah oo ka mid yahay walaalkay ismaaciil arka fanaanka weyn ee soomaaliyeed sidoo kale saraakiil waaweyn ayaa galabta qayb ka ah dalxiiska maanta sidoo kale waxaa ka mid ah agaasimaha cashuuraha gobolka banaadir walaashii sowda waxaan idin leenahay degmada balcad ku soo dhowaada sharaf iyo farxad iyo gooni ayay noo tahay in aad soo aadaan oo ku soo dalxiistaan beeraha balcad degmada balcad waa ujeediin magaalada muqdisho waxay u jirtaa soddon iyo toddoba kilomitir waa degmo qadiimi ah waa degmo aad u qurux badan waxaana saaciiday amni laysku hadlayn karo oo magaalada ka jiro oo ugu mahad celinayno ilaahay ka sokow gudoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur qaasim furdug sidoo kale saraakiisha laamiga dhistay waxaa ka mid ah laamiga markuu burbursanaa walaalkay cabdixakiin ceeldheer oo laamiga markuu burbur aad u xoogan markuu uu jiray saraakiisha turkiga markay dhisayeen qayb weyn ayuu ka qaatay dhismihiisa maantana wuxuu ku dalxiisayaa beeraha balcad farxad gooniya noo tahay waxaan leenahay muddooyinkii ugu dambeeyey kadib dayactirkii lagu sameeyey waddada soddonka kilomitir ah ee u dhexeysa balcad iyo muqdisho waxaa badanaya dalxiisayaasha magaalada balcad u imaanaya inay wakhtigooda wanaagsan ku qaataan